inta badan dadka soomaaliyeed iyo waybayo ku barakahaayana fatahaada iyo colaado ku dhow deegaanadiyo wayna barakacasaytiyo kulukulumaayana xaalado shalduwan oo dhiniga nolole deegaana dhiyow galbeedka magaalada kismaayo iyo ku noolin dad barakac ayaa xilligun waybayo wajahayana xaalad nololeed oo eed in liidata maadaama deegaanada iyo horey inin lahayna adeegyada aasaasiga ee bulshadiyo ka nooladaasa deegaanka goloolyara oo qiyaasti tumun iyo laba kilomitir kismaayo injara wayba ka noolo qoysas iyo hasaameen fatahaadoogi kudhii jubbaland iyo dagaalada qayb ku mid ee maamulka sayti ku dareera qaar ku mid a bulshada deegaanka goloolyare waybayo sheegan inyo baahi weyn qabaan helitaanka biyo walbarasha iyo caafimaad waynayo maamulka jubbaland ku dalbadana inay sidan dhaqsi ah badan gargaar lahan deersi dadka oo soo barakacay ilaa iyo sagaal boqol waa gaarayaan dad xabad ka soo barakacay iyo dad biyihii fasaad ka soo kacayba ilaa iyo muddo lix bilood camal ay dadkaas inta heegan ku yihiin waxaa ka mid ah baahooyinka qofka bini'aadanka ah nololow u baahan yahay qof bini'aadan inta u baahnayn qofka u baahan yahay awalow waa waxbarashadii teeda labaad ceel biyood ma haysano oo riig iyo wax noocaas ah caawashada aan qabno waxaa weeye dowladda jubbaland meel dhow iyo meel dheer meesha ay u cuskataba inay ceel noo qoda in iskuul ay noo samaysa in goob waxbarasho ay noo samaysa in mcad iyo wax la mid ah meel daawo goob caafimaad inay noo samaysa in allaale inta xaquuqul bilaadanka u baahnaah u baahanna boqolkiiba boqol waxaan kusoo koobayaa baahida ilaahay baa dhamaystiri karaa sarar waxaa la yidhi ishaad waxay haysa ilaalmo ka dham meeshaan waxay u baahan tahay inta aadame u baahna u baahan tahay gaankaanniyahow wax badan u baahan yahay danan dawlad laheendhaa garoob e waayo danan ciidan laheyn waa waa dhaadhaan meelas u jeeda meelas ka jeeda lama ogo danan madax laheyn waaba ka daran yahay soo ma wasaaraddii la dhahi jira wasaaradda waxbarashadii barbaarinta la dhahi jira wax kama haysana qalan baan u baahannahay buug baan u baahannahay waxbarashaan u baahannahay dhakhtar baan u baahannahay gibdhahaayna duulkay ku dhalow haayaan musqul ma leh oo ilaahay waa kuda ceel ma leh oo bii meel laga dhaansanaa ma leh dad baaba ahaa meeshaan joogo oo waxba aan haysanin oo colaaddii ka soo qaxay oo meeshaan iska fafadhiya
dadka meeshaan iskugu imaada dad meel kasta ka imaada waay awaluhun marka oo bilcaanta waxay qabtaa masquul ma qabto naagta habeenka hadday ka tagto cunugeeda ilaa hal sac cunuga makaa guban doonaa dab muu ku dhaci doonaa ma ma baxa doonaa ma dhuma doonaa meeshaan galgal meel e waay geed ciyow oo ku gabanaysa ma laha taas horta wayna haysaa awalohun tan musqusha ah wayna haysaa tan kala tan waxbarashada waxbarasho ma haysano qur-aanka ilaahay waa dhiganaa dugsi waa noo oodanyo oo ciyaalkii halihii joog way dhigtaa ilaa waxbarasho kale ma haysano deegaanka goloolyare oo e deegaan markii horyo deganaayeen qoysas danyar e yawayba ha kabaday dad markaasayti ha ku barakay colaad iyo abaar oo deegaanadii ku dheeday